بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه weli waxaa weeye tafsiirkii suuratu tawba waxaanu ku jiray saddexdii nin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu towbada uu ka aqbalay oo runtii ay sheegeen ilaahay uu ku badbaadiyey qisadooda oo dheer oo aad u macaana sidaan u sheegnay waa kacab iyo hilaal iyo maraara sidaan u sheegnayna uu kitaabka riyaadu saalixiinka uu qorayo baabu towbana uu ku qorayo marka ilaahay wuxuu leeyahay nimankii runta sheegay oo saddexdaa nin ah oo kacab ibni maalik iyo hilaal ibni umaya oo maraarata bna rabiica raggaas waxaa weeye ha lagu daydo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow ittaqu llaaha ilaahay ka baqa oo wakuunuu waxaad ahaataan maca asaadiqiina kuwa runta sheegayo weligiin kuwa runta sheegaya la jiro oo siday u dhaqmayaan u dhaqma baa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow ittaqu llaaha ilaahay ka baqa oo wakuunuu ahaada maca asaadiqiina ilaahay ilaaliya oo muraaqabeeya waxaad ku hadlaysaan iyo waxaad samaynaysaan marka dadka runta iyo yaqiinta oo diinta ka run sheegay xagga niyada iyo xagga qoolka iyo xagga camalkaba kuwa ahaada intaa markii la sheegay yaa nimankii hadhay yaa haddana dagaal la citaabayaa oo ama ha ahaadeen reebaadiyihii ama ha ahaadeen kuwii madiino joogay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa maa kaana ma habboona wax suuroobi karana ma aha lamana filayo liahli lmadiinati qofkii ahlu madiina nimankii joogay iyo waman xawlahum madiina hareeraheeda kuwii joogay oo min alacraabi reebaadiyaha ah an yatakhallafuu inay ka dib maraan can rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay inay ka dib maraan walaa yarqabuu inay ka jeclaystaan bianfusihim iyaga naftooda can nafsihi nabiga naftiisa inay tooda ka jeclaystaan iyagu og annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim inuu ilaahay yidhi daalika waxaa sidaa ay u noqotay oo ayna u habboonayn inay nabiga ka hadhaan ama ayna naftooda ka jeclaysanin waxaa weeye halkan khayrkoodii iyo sharaftoodii iyo wanaaggoodii ayaa ku jira saas ayaa la yidhi daalika kaasi waxaa weeye biannahum bisababi annahum laa yusiibuhum ma asiibo dama-un oon ma asiibo walaa nasabun dhibna ma asiibo walaa makhmasatun gaajana ma asiibto fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa kuma asiibtoo kuma dhacdo walaa yata'uuna kumana istaagaan mawdi'an meel lagu istaago oo yaqiidulkufaara gaalada cadhogelinayo maxaa li nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu soddon kun uu ka haystay oo uu baacsanayo reer ruum oo jasiira carabi oo dhan uu ka weynaaday waxaa la hubaa gaal meelu joogaba cadhuu u dhimanayaa waxaa weeye laa yusiibu biannahum laa yusiibuhum dama'un oon inuusan ku dhicin haddii can itakhalufi bisabi annahum laa yusiibuhum catash walaa nasabun dhibna makuma dhaco walaa makhmasatun gaajana kuma dhacdo fii sabiili illaahi iyagoo jidka ilaahay ku jihaadayo walaa yata'uuna kuma istaagaan mawdi'an meel lagu istaago oo dhul ah fardahooda ama iyaga kuma istaagaan dhulkaasoo yaqiidulkufaara oo gaalada ciil ay u dhimanayaan oo kufaarta kaga cadhaynayo walaa yanaaluuna ma gaadhaan min caduwin colna naylan gaadhid oy wax ka dilaan oy wax ka soo qabtaan oy jebiyaan oy khaniimo ka helaan ilaa hadday intaa mid un dhacdo kutiba lahum waxaa loowaa loo qorayaa lahum nimank mu'miniintii bihi intaa aanu soo sheegnay camalun camal baa loo qori camalkaasoo saalixun saalixun oo wanaagsan ina allaaha allana laa yudiicu ma halleeyo ajra almuxsiniina dadka wanaagga sameeyo ilaahay ajrigooda ma xu- ma xa- ma hallaynayo subxaana wa tacaalaa walaa yunfiquuna ma bixiyaan nafaqatan wax la bixiyo oo nafaqo ah sakhiiratan ha yaraato walaa kabiiratan mid weyn walaa yaqtacuuna ma gooyaan waadiyan tog ilaa hadday intaa mid un yeelaan ooy nafaqo yar bixiyaan ama tu weyn ama ay iyagoo socdo waadi ka talbaabaan oo jiidka diinta ilaahay cisaynayo ilaa kutiba lahum waa loo qorayaa ajri baa loo qorayaa liyajziyahum allaahu ilaahay inuu ku abaalmariyo yaa loogu qorayaa axsana maa kaanuu yacmaluuna waxay fala- ay camal falayeen kii ugu wanaagsanaa yaa loogu miisayaa marka allah subxaana wa tacaala aayaddan waxaa weeye diinta islaamka markii lagu adadkeeyey saan u ogeyn lagu adadkeeyey yaa wixii markaa ka dambeeyey yaa dadkii kulligood markii suuraddii la aqriyey oo kuwii takhallufay iyo waxay yihiin la arkay yaa markuu nabiga uu soo uu soo noqday markuu saraayo uu duulaan dirayo oo gaalada yaa muslimiinta oo dhan baa tegey markaasay madiine inay cidleeyaan ayay ku sigteen marka aayaddanaa soo degtayoo waxaa la leeyahay war kor kulligeen ha iswada raacine qaarna ha hadheenoo magaaladana ha waardiyeen arrimaha dad muslimiintana ha ka shaqeen qaarna duulaanka ha aadeen marka ilaahay wuxuu yihi wamaa kaana ma habboono al- wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta uma ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan dhammaantoodba falowlaa nafara muubaxo min kulli firqatin kooxdii la arko oo minhum iyaga ka mida daa'ifatun koox may ka baxdo waxaa weye intii wada dhalatay intii weel wala joogtaba intay isqaybiyaan qaarna ha u hadheen magaalada qaarna duulaanka ha raaceen falowlaa nafara muubaxo min kulli firqatin kooxdii la arko oo minhum iyaga ka mida daa'ifatun jamaacaha ka baxeen liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun aayaddan marka laba macnaan ku fasiraynaa waxaa weeye marna dadka baxaybaa fiqhi soo yeelanaya marna dadka joogaa fiqhi noqyaal ahaanaya marka labadaba aynu eegno waxaa weeye maxay u baxayaan koox kooxna u joogaan liyatafaqahuu marka waxaa ku kala garanaysaa kolba nabigu meeshuu raaco ayaa fiqhigu jiraa hadduu jihaadka la aado intan ku hadhay madiino waxaa ka fiqhi badanaysa inta duushee nabiga raacday maxaa yeelay nabiga afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa iyo wuxuu samaynaya oo dhan baa diina marka sidaa daraaddeed way fiirinayaan way arkayaan way maqlayaan markaase iyagu fuqaha ah ayay imaanoo markaasay kuwii madiine joogay ayay in alla intii aayad soo degtay ama xadiis ay maqleen ama nabigu ficil uu sameeyey ama qowl uu ku hadlay intii oo dhan bay kuwii madiine joogay u sheegayaan sidaa cagsigeeda hadduu nabigu madiine ku hadho oo sariyaa la yidhaahda kuwuna nabiga la soconine uu markaa uu sariyo diro waxaa weeye fiqhiga wuxuu ku harayaa meesha nebigu joogo marka kuwaasi markay soo noqdaan yaa iyagana wixii gadaashood intay sariyada ku maqnaayeen dhacay oo ama waxyi ah ama axaadiis ah ama nabiga uu dadka faray taasaa loo sheegayaa wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta uma habboono liyanfiruu kaafatan kulligood inay wada baxaan falowlaa nafara muubaxo min kulli firqatin kooxdii la arka oo minhum iyaga ka mid a daa'ifatun gobol oo iyaga ka mida muubaxo liyatafaqahuu kuwaa baxay inay fahmaan fi ddiini diinta inay fahmaan liyundiruu inay u digaan qowmahum tolkooda ida rajacuu ilayhim markay u soo noqdaan lacallahum waxay mudan yihiin yaxdaruuna inay digtoonaadaan aayadda khatimkeedana lacallahum yaxdaruuna buu yidhi maxaa yeelay fiqhigan iyo diintan haddayna cabsi iyo taqwo ilaahay ayna faa'iidaynaynin markaa fiqhi iyo fahmi midna lama odhan karo maxaa yeelay aayadda ma una dhihin liyatafaqahuu fi ddiini marka lacallahum yafqahuuna lama odhane lacallahum yaxdaruuna fiqhigii waxay ka faa'iidaysteen khoof iyo cabsi ilaahay ayay ka faa'iidaysteen lacallahum yaxdaruuna saan u sheegnay haddii uu nabigu joogana waxaa weeye waliyundiruu qowmahum kuwii joogay inay ay ay digaan qoomkoodii oo duulay idaa rajacuu ileyhi markay iyaga u soo noqdaan lacallahum yaxdaruuna kuwaa loo sheegay inay cabsadaan ayay mudan yihiin lacallahum yaxdaruun yaa ayuha aladiina halkanna waxaa weeye siyaase aad iyo aad u weyn oo muslimiinta meel la joogaba ay u baahan yihiin oo qur'aanka uu jideeyey weeye oo waxaa weye qofka muslimka ah horta nabigeenna wuxuu yidhi laa tatamanow liqaa'a alcaduw cadow inaad uun goradda kula jirto oo ay meel walba kaa kaa soo hareereeyaanay kula coloobaano oo caliilun aad ku noolaato taasi faa'iide male horta ha tamaninina ayuu nabigeenna yidhi waxaa marka aayaddu ay noo sheegaysaa muslimiinta kolba kuwa ugu xigo oo gaalada ah oo isdhibayaan oo soohdinta ay leeyihiin oo dagaalka ka dhexeeyo inay kulba ku adkaadaan ay jabahaadka iyo meelaha ay dad kala direen inayna isku ballaadhinin allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinla xidhiidho oo min alkufaari gaalada ah kuwa idiin dhow siduu yeelay nabigeena markii hore jaziira alcarabiya wixii la dhihi jiray bay nadiifiyeen kadib bay qaaradihii ku xigay oo xagga shaam iyo xaggaa iyo furus iyo masar iyo halkaasay marka aadeen sidaasuu wuxuu yidhi qaatilu aladiina yaluunakum kuwa idinka idinku xigo oo min alkufaari gaalada ah wal yajiduu ha heleen gaaladu fiikum idinka dhexdiina khildatan adkaan ad adkaan ha idinka heleen naxariis ha u gelina oo waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqayo ayuu ilaahay la jiraaye sidaana ogaada buu ilaahay yidhi wa idaa maa unsilat suuratun haddana suuraddii iyadoo gebageba ah munaafiqiintii ayaa marayaa mar labaad haddana lagu noqday iyaga oo waxyigii iyo diintii ilaahay ku jeesjeesaya oo fududaysanayo wa idaa maa unsilad haddii la soo dejiyo suuratun suurad oo qur'aan ahoo cadiim ah oo weyn haddii la soo dejiyo fa minhum waxaa ka mida gaaladii fa minhum munaafiqiintii waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu odhanayo isagoo jeesjeesayo yo wuxuu dhihi ayukum kiineebay zaadathu ay u siyaadsay u kordhisay haadihii suuraddan oo soo degtay iimaanan kiineebaa iimaan ka faa'iidaystay marka waxaa iimaanna kama ayna faa'iidaysanin jees jees bay sidaa u leeyihiin kiineebay ay iimaan u siyaadisay haddayna idinka idiin iimaan idiin siyaadinin dhegaysta haddaba fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fa zaadathum waxay u siyaadisay iimaanan iimaan bay u siyaadisay oo wahum iyagu yastabshiruuna way bishaaraysanayaan waxaa weye khayrka ay sheegi iyo markay ku camal falaan ilaahay agtiisa ajriga ay ka helayaan oo qur'aanka markay akhristaan baa iimaankii baa u siyaadaya ilaahay agtiisa inay ajri ka heleen bay og yihiin waxaa weeye zaadathum iimaanan iimaan bay u siyaadiso wahum iyagu waxaa yastabshiruuna way faraxsan yihiinoo way bishaaraysanayaan soo degidda ay soo degtay maxaa yeeley iimaan bay u siyaadeen wa ama aladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradan maradun cudur uu ku sugan yahay fa zaadathum waxay u kordhisay rijsan nijaasanimo iyo nifaaq ilaa rijsihim nifaaqoodii hore iyo nijaasanimadoodii oo qalbigooda uu nijaas ahaa lagu daray fa zaadathum waxay u wa ama aladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun cudur uu ku sugan yahay fa zaadathum waxay u kordhisay rijsan waxaa weeye nifaaq bay munaafiqnimay u kordhisay ilaa rijsihim mudaafan oo loo geeyey oo ilaa rijsihim munaafiqnimadoodii hore baa lagu darayaa oo wamaatuu way dhinteen wa hum iyaga oo kaafiruuna gaala'a kufribay ku dhinteen allah wuxuu yidhi marka maxay la waansami laayihiin awalaa yarowna miyayna arkaynin annahum iyagu yuftanuuna in la imtixaanayo fii kulli caamin sano kastaba mar ow maratayni laba jeer ama ka badanba waa tawbiikh waxaa weye waa la fadeexaynaya munaafiqiintii sirtoodii baa lasoo saarayaa mar kasto waa la ceebaynayaa dhaarasho iyo iyo weji madow bay ku jiraan waxaa la yidhi annahum yuftanuuna in la fidnaynayo fii kulli mar fii kulli caamin maratan mar ow maratayni huma laa yatuubuuna ma toobad keenayaan walaa hum yaddakkaruuna mana waansamayaan waidaa maa unsilad haddii la soo dejiyo suuratun suurad haddii la soo dejiyo nadara wuu fiirinayaa bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaar ka way isfiirfiirinayaan waxaa weeye xumaan bay isla fiirfiirinayaan waxaa weye haddii la soo dejiyo waidaa maa unsila su nadara bacduhum ilaa bacd waxay odhanayaan hal yaraaku min mi idin arkaa min axadin axad intay isfiirfiiriyaan humma insarafuu markaasay cararayaanoo meeshii bay ka gadoomayaan maxaa la aayaddu munaafiqiintii ayay ceebaynaysaa mejliska nabiga iyagoo fadhiyo markaa qaarba qaarka kalow fiirinoo muslimiintii wax ma idan arkaan si aan isaga tagno meeshan kuma sabri karno maqalka waxyaabahan annaga la fadeexaynayo kuma sabri karreeh ma ina arkaan dadkii humma insarafuu markaasay meeshiibay ka tegayaan mejliskii nabiga ay fadhiyeen sarafa allaahu ilaahayna markaasuu sarfiyey oo gediyey quluubahum quluubtoodii buu ilaahay hanuunkii waa duca oo ilaahay baa hanuunkii iyo iimaankii ayuu ka sarfiyey ama sarafa allaahu ilaahay ha gediyo quluubahum quluubtooda can ilhudaa waaliimaani alla ha ka gediyo biannahum bisababi annahum yaa loo habaaray waa hadday duca tahay bisababi annahum yaa loo sarfiyey biannahum iyagu qoomun qoom weeye oo laa yafqahuuna aan waxba fahmaynin oon fiqih lahayn weeye allah wuxuu yidhi marka subxaanahu wa tacaalaa aayaddii baa la soo khatimayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intaa ay diidayaan aayadahan waxay inoo sheegayaan nabigeenna inuu ka soo inuu qoom inuu yahay qadarkiisu aad u weyn yahay oo jinsigiinana uu carabi qurashi yahay risaalada ilaahayna uu soo gaarsiiyey wax dhibana uuna jeclayn oo iyagu aad ugu naxariis badan yahay taasaa ilaahay noo sheegayaa marka wax looga hadho iyo wax loo dhibsado midna ma jiraan marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa laqad xaqiiqe eh jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulun rasuul baa idiin yimid oo min anfusikum idinka naftiinna ka mid ah nin khariiba ma aha rasuul baa idiin yimid qoomow oo qadarkiisu uu weynahay oo jinsigiina carab ay ahay oo qureeshna uu u dhashay oo risaaladii ilaahayna idinsoo gaarsiinayo intaa waa mid kaasoo casiizun uu ku adag yahay calayhi isaga korkiisa maa canidtum wax alla wixii dhib ah oo mashaqo ah oo idinka idinku dhacayana waxaa weye wuu dhibayaa maa canidtum xariisun kii ku dadaalaya weeye calaykum korkiinnana wuu ku dadaalayaa si aad u hanuuntaan bilmu'miniina mu'miniintana ra'owfun kii u naxariista weeye ra'owfun kii u tura weeye ra'owfun kii u tura weeye raxiimun oo naxariisto oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa bilmudnibiina xataa kuwa dembaabay wuu u naxariis badan yahay shafaqo iyo naxariis daraaddeed yaa muxuu ahaay ilaahay wuxuu ugu magacaabay samaahu biismayni min asmaa'ihi laba magacoo ilaahay khaas uu u lahaa yaa nabigeenna naxariis badnaantiisa ayaa lagu magacaabay bilmu'miniina ra'owfun raxiim ayuu ilaahay yidhi laqad xaqiiqe eh jaa'akum waxaa idiin yimid jaa'akum waxaa idiin yimid fain tawallow fain tawallow hadday jeedsadaan fain tawallow hadday jeedsadaan faqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow laa xasbiya allah ilaahay baa igu filan dheh fain tawallow hadday iimaankii iyo waxaad ugu jeedhayso hadday jeedsadaan faqul waxaad tidhaahdaa yakfiinii rabbii xasbiya allah ilaahay baa igu filan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudana ma jiro ilaa huwa isaga ma ogiye calayhi isagaan tawakkaltu tala saartay wa huwa allahaygu rabbulcarshi carshiga rabbigiisii weeye carshigii alcadiimi ee weynaa marka intaas yay suuraddii dheerayd ayay yay ku dhammaatay marka waxaan ognahay lixdii suuradood dheerdheereed markii la isku daro suuratu alanfaal iyo suuratu tawba oon basmale u dhexaynin waxay noqonayaan toddoba suuradood oo qur'aanka ugu dheerdheer ayay noqonayaan waxaa marka jirta aayadan hadda aan aqrinay waxaa soo arooray ruwiya waxaa la weli anna abaa khaytama alansaariyi radia allaahu canhu abaa khaytam alansaariyi ninkaa la yidhaahdo balaqa bustaanahu beertiisii buu yuu u tegey wa kaanad waxaa yuu tegey beertiisii oo bislaatay wa kaanad lahu imra'atun xasnaa gabarh aad u qurux badanna wuu qabay farashad lahu fi dilli hooskii bay u gogashay wa basatad lahu xasiira derintiina way u fidisay wa qarabad ilayhi arutaba waalmaa'a albaarid waxaa way timirtii bislaatay iyo biyihii qabowaana way u soo dhowaysay fa nadara wuu fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi dillun daliil hoos aad u qabow iyo wa rutabun yaanic iyo timir bislaatay iyo wa maa'un baarid iyo biyo qabow iyo wamra'atun xasnaa'u gabar qurux badan oon qabo wa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna filxarri qorraxduu joogaa waalriixi dabaysha haadaa kanu bikhayrin khayr ma aha fa qaama wuu istaagay fa raxala naaqatahu hashiisiibuu markaas ayuu raray wa akhada sayfahu wa rumxahu ayuu qaatay wa mara kalriixi sidii dabaysha oo kale ayuu u socday fa nadara rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa fiiriyey khalfahu gadaashii fa idaa biraakibin waaba nin wax soo saaran oo waraa'a asaraabi saraabka oo dabagaalo la yidhaahdo ama dhalanteedka la yidhaahdo ayuu ninkaasu soo dhex socdaa fa qaala nabigeena wuxuu yidhi kun abaa khaytamata abaa khaytama ahaw fa kaana wuxuu aaday fa farixa bihi rasuuluullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuu ku farxay wastakfara lahu istikfaar buuna ilaahay u weydiiyey bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu yuunus makiyatun haddana halkan laga bilaabo ilaa maa shaa allahu qur'aankii waxaan gelaynaa ku soo degay waxaa weeye meesha la yidhaahdo maka ku soo degay ayaannu gelaynaa marka suuradda oo maka ku soo degay ayaannu gelaynaa aayaadkeeda waxaa weeye wa aayaatuhaa tiscun wa mi'a waa boqol iyo sagaal aayadood weeye suuraddani saan u sheegnay qur'aanka makiga ah wuxuu ka sheekaynayaa caqiidada ayuu dhisayaa caqiidadaasoo ah ilaahay iyo wixii xiriir la leh caqiidada ilaahay waxdaaniyadiisa inuu keligii yahay inuu jiro oo joogo inuu wax wanaagsan oo dhan ku safoobay wax xun oo dhanna uu ka fog yahay waxaa ku xiga haddana yowmul aakhir oo qur'aankaba uu kulligii maka iyo madiine meel uu ka maqan yahay aan jirin haddana waxaa ku xiga rususha basharka ah ee ilaahay uu soo diray iyo qiimahooda marka suuratu yuunus aan u sheegnay markay ku soo degtay usuuluulcaqiida alislaamiya iyo ka sheekayn ilaahoo la rumeeyo kutubtii oo la rumeeyo rusushii oo la rumeeyo bacsiga yowma alqiyaama oo la rumeeyo marka sidaas ayay u socotaa iyo qur'aankan cadiimka ah oo ilaahay uu ku soo khatimay oo mucjisada waartay oo calaamada alcusuuri waadduhuur aayaddu waxay ka sheekaysay bilowgii horeba risaalada iyo rasuulka nabigeenna calayhi salaatu wassalaam oo fil awaliina waalaakhiriin iyo ummad ma jirto ilaa rasuul ayaa loo soo diray marka sidaasay marka aayadaha xaqiiqadaasay ka sheekaysay haddana waxaa ku xigay mushrikiinta meesha ay qur'aanka ka taagan yihiin iyo waxa ay ka yidhaahdeen yaa haddana la sheegay haddana waxay u wareegtay haddana ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa iyo aahaartiisa awooddiisa iyo raxmaddiisa iyo inay haddana ina tusto haddana waxay ka sheekaysay qisas bacda alambiyaa nabi nuux iyo qoomkiisii baa laga sheekeeyey nabi muuse iyo qoomkiisiina waa laga sheekeeyey iyagana nabi muuse iyo qoomkiisii waxaa laga sheekeeyey nabi yuunus ay suuraduba kula magac baxdayna waa laga sheekeeyey waxay ku khatintay suuradda in ilaahay iyo waxyigiisa lagu sabro oo lagu dhego iyo shareecada marka suuradda waxaa lagu macay suuratu yuunus waa qisadaas qiimaha badan ee nebi yuunus lagaga sheekeeyey bismi illaahi araxmaani araxiim marka sababu nusuulka wuxuu sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas nabigeenna ilaahay markuu soo bixiyey waxaa inkiray kufaaru quraysh wa qaaluu waxay yidhaahdeen allaahu acdam ilaahay wuu ka weyn yahay min an yakuuna inuu ahaado rasuulahu rasuuluhu basharan inuu bini aadam ahaado horta amaa wajada allaahu ilaahay miyuu waayey man yursiluhu qof uu soo diro ilaa yatiima abiitaalib abiitaalib agoonkiisii waxaan ahayn oo ilaahay uu wax u soo aamino miyuu waayey waa jees jees meeshii ugu dambaysay allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magiciisaan ku bilaabayaa allaha naxariista badan allaha naxariista caamka ah bixiyo iyo tan khaaska ah alif laam ra alifka iyo laamka iyo ra'da allaahu aclamu bimuraadihi ulajeeddada ilaahay uu ka rabo isagaa og waana un qur'aanka mucjisnimadiisa unbaa loo keenay meesha oo la leeyahay carabeey waa idin kale maxamed baa abuurtay iyo xaggay ka baxdaye wakaasee luqadii carabigu ka kooban yahay garta tilka taas qiimaha badan ee cirka ku fogaatay aayaatul-kitaabi kitaabka qur'aanka aayaadkiisii weeye alxakiimi oo falsanaa kitaabka qur'aanka naftiisaa xakiima waa qur'aankii muxkamka ahaa ee caddaa oo aan shaki ku jirin oon isburinaynin waxaa weeye aayaadkiisii weeye tilka aayaatu alkitaabi alxakiim akaana linnaasi cajaban marka waataan hadda sheegaynay akaana ma waxaa ahaaday linnaasi dadkii cajaban la yaab ma waxaa ku noqday an awxaynaa inaan u waxyoonno ilaa rajulin mid oo minhum iyaga ka mid a an andiri innaasa dadka u dig inaan u waxyoonno dadka u dig oo cadaab iyo aayaha dambe iska jira in la yidhaahdo maxaa la yaabo ku jira wabashir u bishaaree nebi maxamedow aladiina kuwii aamanuu rumeeyey anna lahum iyaga inay u sugnaatay qadama sidqin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa mansila weyn waxaa weeye qadama sidqinta qadamadii gomod ma aha lugna ma aha marka taa daraaddeed dad badan baa fahmiga ka xumaaday oo marka ilaahay uu yidhaahdo naarta ayuu yadacu qadamahu yaa qadam oo lug bay dhihi oo marka lugtii ilaahay bay moodayaan mana aha ee macno kalaa loo jeedaa anna lahum inuu u sugnaaday qadama sidqin saabiqa wax hormarayoo wanaagsanaa yaa u sugnaaday ama qadama sidqin waxaa loo jeedaa dad hormarayoo wanaagsanaa yay helayaan anna lahum waxaa u sugnaaday qadama sidqin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayay ka helayaan qaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen inna haadaa kani la sixirun waa sixir mubiinun oo cad qur'aankani waa sixir cad sidaasay yidhaahdeen inna haadaa la sixirun mubiin inna rabbakum rabbigiinna allaah alla weeye aladii allihii khalaqa asamaawaati samaawaadka uumay waalarda ardadana uumay fii sittati ayaamin lix maalmood buu ku awmay duma istawaa wuxuu ku sinaaday cala alcarshi yudabbiru alamra amarka isagaa maamulo alle subxaanahu wa tacaalaa maa min shafiicin wax ergeyn karana ma leh ilaa min bacdi idnihi isaga inuu oggolaado oo idna ma ogiye daalikum kiinaa tilmaanahaa leh allaah alla weeye rabbukum rabbigiin weeye facbuduuhu caabuda afalaa tadakkaruuna miidan waan samaynin afalaa tadakkaruuna miidan waan samaynin ilayhi ila allaahi alla intii ka ayuu marjicukum meeshaad u noqonaysaan ay tahay jamiican wacda allaahi waa ilaahay yaboohiisii xaqan oo xaqa inaad alla u noqonaysaan ويبوهدي إلهي وعد الله حقا إنه ألي يبدأ الخلق خلقا وكامرك بعثي وانك قلينا إنه يبدأ الخلق أبو رست إسقا باللابي ثم يعيده ونسوع علينيا محلو سوع علينيا ليجزي إلهي إنه كأبا المريو الذين كوي آمنوا رمي وعملوا الصالحات أعمال وناكسن سمي بالقصد عدالة إنه كأبا المريو والذين كوي كفروا قالوا بينا لهم وحا أسقناضي شراب وحل عبو أو من حميم بيئات أكلولا iyo wa cadaabun cadaab aliimun oo xanuun badan bimaa bisababi maa sababtii kaanuu ay ahaayeen yakfuruuna inay kufriyaan haadaa wabillaahi towfiiq halkaa inoo jooga darsigii